أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast maanta waxaa barnaamijkeena marti ku ah sheekh maxamed axmed daahir haddii aan si kale idiin baro waa sheekh maxamed axmed balli una soo joogay istooyaal ballaaran oo dacwada iyo jihaadka iyo halgankaba ah islamarkaana goobjoog kusoo ahaa dhacdooyin iyo axdaad waaweyn oo insha allahu tacaala aan doonayno in maanta aan ku gorfayno xalqadeenan ka mid ah barnaamijka andalus bodcast sheekh maxamed soo dhowow marka hore
jasaaka allahu khayran ku dhowaa waa gartay sheekhana mawduuceena haddii aan usoo daadegno sheekh maxamed axmed daahir sheekh bali waxaan rabnaa inaan kaa wareysano mawaadiic kala duwan iyo waqaaci aad u soo joogtay iyo mawaaqif kala duwan oo halganka iyo dacwadoba ay soo mareen sheekh maxamed ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa dagaalkii la magac baxay dagaalkii araare ee sagaashamiyadii bilowgeedii dhacay dagaalkaas bal siduu ku bilowday ka hor inta uusan bilaaban sida wadciga uu ahaa iyo markii uu bilowday wixii uu dhacayba ayaan rabnaa inaan ku horumarno soo dhowow bismillaah dagaalkaas dagaal wuxuu ahaa dadku ay wada garanayaan dadku ay ka dheragsan yihiin qabla hortiis dee xamar baa la joogay oo dowladdii shuuciga ahayd ayaa waddanka u tarinaysay dacwo aad u daranna way ka socotay oo culammadii waaweyneyd ee rabbaaniyiinta ah ay wadeen sida sheekh maxamed macalin iyo sheekh maxamed axmed roble boqolsoon iyo culummadii lamidka aha ay wadeen dacwadaas ayada ah waa dacwada sababtay berigii dambe inay dacwadaasi ay noqotay dacwooyinka macnaha xamar ugu bisaylka badan ugu faafidda badan waxa mahad ilaahay ah iyaduna dadka ay gashay waxay ahayd dadkii u saaxiibka ahaa cilmiga ama si kale haddaan u dhigo ardadii jaamacadda ahaa ama xulkii iyo labeentii ummadda ahaa hadday noqoto jaamacaadkii macnaha jaamacadihii xamar ku yaalay oo waaweynaa fakaltiyadoodii kala duwanaa hadday tahay lafoole iyo hadday tahay shansa dibaasa iyo hadday tahay kuwii farsamada gacanta macnaha macaahiddii iyo jaamacaadkii ardadaas macnaa waxay dacwadii gashay shacabka intaysan xoog u gelin aad u gashay waa ardadii jaamacadda waxay isku darsadeen cilmigii adduunyada iyo kii aakhirada markaasaad arkaysay waxa weeye boqolsoon oo si hoose jaamacadda lagu soo gelinayo isagiiyo n s t iyo guulwadihii iyo hangashtii iyo xisbigii koofiyad gaduudda ahaa iyo dhammaan macnaha ay wada raadinayaan ayay ardadii soo gelinayaan markaasaa laga muxaadaraynaya markaasaa la qarinaya markaasaa raggii kor inta laga yimaado oo la muxaadara ayaa haddana la dhuuminaya markaas marka dacwadaas xooga badan baa socotay dagaalka ka hor dagaalkii hadduu dhacay ilaahayna subxaanahu watacaala uu qadaray dadkii waxa weeyaan qoloba meel bay aaday dadkii ugu badnaa oo xamar joogay waxay u soo baxeen wadadan dhankan kismaayo magaalada yarta ah ayaa laysugu yimid geesiheedii la degay markaasay dadka qaadi weyday bal suurayso akhar min intaas oo kun oo magaalo yar intaas oo baabuur oo magaalo yar intaas oo hub oo magaalo yar isugu yimid markaasaa waxa weeye midka la jiirayo midka la dilayo midka la boobayo intaa waxaa sii dheer layntii iyo qabiilkii iyo yaa tahay iyo yaa ku yaqaan wax aan ara alla arag oo la maqal baa meeshaa ka dhacay dadkii dhexdooda iscunay dadkii dhexdoodiiba is cunaya dadku isma yaqaanaan qoladan xataa waxa weeyaan muwaxidiinta ah ee marka dambe araare ka dagaalami doonta isma taqaano waxa weeyaan kuwa saraakiisha isma in badan isma yaqaanaan qabaa'ishan xamar ka timid isma yaqaanaan saraakiishani isma yaqaanaan baabuurtaani isma yaqaanaan marka waxaad arkaysaa baabuurtii baa la kala dilanayaa oo hantidii baa la kala dilanayaa oo macnaa yuu yahay iyo yuu yahay marka wax qofkii joogay uu fahmi karo mayo qof kale looga sheekayn karo ma aha halkaas ay markii ay arinku uu sidaa yahay muddona la joogay january febraayo maarso abriil ayaa waxaan dagaalkani ku soo beegmay dagaalkii intaanan aan aadin dadkii muwaxidiinta ahaa ee towxiidka fahamsanaa oo markaasna waxa weeyaan xarakatulitixaad ahaa odayaashoodii iyo dhallinyaradoodii in badan oo ka mida kismaayay soo galeen in badan oo marka ku leexatay baa jira oo iyadana markeeda aan u imaan doono oo macaamdaweeye markaskii imaamu shaafici halkaas ku leexatay laakiin dadkan ummaddii bay la qabsan waayeen dhaqankii bay fahmi waayeen waxa weeyaan waa lays cunay waxaa dhacday marka in tasaa'ulaad lays weydiiyo maxaanu samaynaa maxaanu qabanaa macnaha wadcigan see macnaha aan uga baxnaa macnaha wax badan ayaa lays weydiiyey su-aala ah sidaas daraaddeed waxaa dhacday marka inay yidhahdeen bal annagu dhinacaan aan isku riixno dhinacaan ma garanaysaa xoogaa marka xero guul wada la yiraahdo oo caan ah ayaa waxaa yaalay dowladdii siyaad baraa degeneed waa xero aad u ballaaran hub fara badan baa yaalay rasaas fara badan baa yaalay qoryo waaweyn baa yaalay kuwo yaryaraa yaalay dadkii waxay u galeen waxaa la yidhahdo bililiqo markaas ka gadaal ayay macnaha ku soo baxeen qoladan wadaadada ah ayaguna ayagoo qoryihii lala kala tegey wixii lala kala waxaystay laakiin qoryo waaweyn iyo rasaas iyo wax badan ay yaalaan ka bacdi baa laystusay war meesha tan ayada ah armaaban annagu yaa naga xiga macnaha aanu degno dadka waxaa ka mida dadkii haweenkii oo kufsiga looga baqayo oo ciyaalkii yaryarka ahaa oo wixii aan hubaysnayn markaasaa ninkii xataa qabaa'isha kale ahaa naftiisuu la soo galay waxaan meeshaan aan u dhalan waa soo galeen waxa weeyaan haweenkii waa soo galeen dhinac baa laga dejiyey raggiina waa soo galeen qoryo qoryaa la raaraadsaday xabxabad baa la raadsaday wixii meesha laga heray halkaasaa waxaa ka bilowday mucaskarkii guulwade uu ka bilowday marka mucaskarka guulwade wuxuu ka asaasmay fasaadkii magaalada kismaayo ka jiray intii muslixiinta ahayd inay gaar uga baxaan halkaasi macnaha mucaskarku ka asaasmay waxaa meesha isugu yimid waa dadkii saxwadan fahamsanaa oo iyaguna qof kasta macnaha qofka kale kusoo dugaaray markaasa waxaa la yidhi hor maxaa inoo dana markaasa waxaa la yidhi waxaan kuma dhex noolaan karno haddaanan annagu aanan isdhisin haddaanan annagu aanan rag noqon haddaanan annagu aanan magaranaysaa ilaa diintan aan sheeganayno waxa weye waxay ku cizowday waa sayfun haaji wa kitaabun yansur marka kitaabkii waan wadanaa laakiin seeftii iyo tababaradii markaasaa waxaa dhacday min jadiid in la yirahdo yaa askartii soo maray yaa sarkaala iyaa mudariba iyaa magaranaysa markaasay bilaabatay markaasa ragga waxaa laga dhex helay rag macnaha wax tababari karaa oo askartii siyaad barre iyo niman xabad xabada oo laftigooda afghanistan ka soo noqday oo markaa jaraa-ida iyo baa la akhrisan jiray oo haddee teknolojiyadan casriga iyo ma jirin oo telefishinnadan iyo waxaan iyo mobaylada laakiin jaraa-ido soo baxa oo nujahaadku meeshaa ka socdo oo saasoo kale ah marka halkaasaa marka waxaa ka bilowday tababaradiiba ka bilowdeen oo jac baa bilaabatay waxa weye raggiyo laysdabageliyo marka dadkii xataa kismaayo joogeen way yaaba yihiin dadkii qabaaishii qabiilkiisa ha ahaadaane nimankan dagaalkan socda oo caydiid iyo ummadan kale u dhexeeya morgan iyo hebel iyo kan iyo ku- nimankan Kuma jiraan.
kuma jiraan Mhm.
haddana nimankii waa tababaranayaan nimankii waa isrogrogayaan dadku waxay leeyihin nimankaani maxay Waxay socdaan.
yihiin? waa isweydiinayaan war nimankaani maxay yihiin Mhm.
nimankan mac- mac- macnayay u shaqaynayaan Mhm.
nimankan hadday rillah yihiin kuwa waxay leeyihin may daaro- may- may- may dagaalkan nala galaan Mhm.
kuwa waxay leeyihiin magaraysa may xamartooda aadaan Mhm.
kuwa waxay leeyihiin marka saasoo kale marka labada qolo isdilaysa inaad dhinac ku biirtaan lidinka sugaya may haa may waxay- may dadkiibaa la yaaban waxay leeyihiin hadday qolada xamar yihiinna may xamar aadaan Ha, hadday hadday qoladan qoladan yihiinna may dagaalkan waa nimankii waa soo Way socdaan ciidid ka ciidina la hortagaan.
galaan waa dadka mogtahay waxaan ku sheegayaa macnaa shaaric ah shaaric ahaa marka dadku saasay ku sheekaysanayaanyo maqaayadaha fadhiya kuwani maxay yihiin oo nin eh, qof ilbaxa wuxuu leeyahay waa- waa ikhwaan muslimiin oo waa nimanka saas aha waa kuladana waa- wax bay bay leeyihin marka een, aad iyo aad bayna isaga ilaaliyeen Mhm.
een, ma garaysaayo ku- macnaa ku- macnaa kumbilmidii iyo kuliinbixii qabiilkii iyo qurunkii Kuma iyo sameeyeen.
wixii aad bay isaga ilaaliyeen Sax.
Een, dagaalkaasi marka dagaal ay ku tahay Diyaargarowgu yaa marka lagu jiraa.
diyaargarow digo ballaaran oo weliba u badan hubka fudud Mhm.
hubka fudud Mhm.
Ee, waana dareemaysaa dad dagaal gelaya oo shahr oo shahrayn Mhm.
keliya tababaranaya dagaal adag oo weyn oo cajiibana galay Mhm.
Een, marka dagaalka isaga ah saasuu ku bilowday oo macnaha si sudfo ah oo iyo tababarka yarka ah wadaadadaas khullaskaabaana galay oo itixaadka ah Mhm.
dagaalkaasna dee dibaad iga weydiintaa dagaal loo dhanyahay Mhm.
qiyaadadiisii iyo umaradiisii itixaadka Mhm.
ma ahayn waa gartay marka intaan dagaalka loo jihaysan asbaabta keentay in loo jihaystana aanu u gudbin Mm.
markaas meeshaas yaa joogay oo itixaadka matalayay oo idiin hagayay oo aad ka amar qaadanayseen itixaadka macnaha labay ahaayeen horta odayaasha waaweyn oo itixaadka ahaa rag fara badan baa meesha joogay oo ragna dib bayba ka yimaadeen oo magara sheekh cabdulqaadir gacame iyo sheekh cali warsame iyo rag fara badan oo qiyaadadii xarakada baa joogay waxaa la yaab leh een walaal een dadku sidaanoo kale hadda hadda laysku yaqaano layskuma aqoon ardayda jaamacaddu ninka fakaltigaas ay wada dhigtaan bay is yaqaanaan waa arrin u baahan muhim ruux inuu fahmo qof qof yaqaana ilaa xamar moogtahay shirar waaweyn lama samayn jirin macna meelo waaweyn dowladdiiba ilaa magaranaysaayoo imaanays macnaa qofkan kheyrkan ugu soo raysay Ah, bis qofkan ardadii ceel hindaan wadanahay ardadii waxaan wadanahay masaajidkii magaraysayo waxaan nahay dabaqeynkan wadanahay waxaan wadanahay magaraysayo xafadii madiina waxaanu nahay magaraysayo weheliye masaajid Wa- saasaa lagu wada socdaa ardadii saasaa nahay Ar- Ha, qolo walba waxay sheeganaysaa madarasadeeda iyo Ah, bes.
masjidkeeda laakiin t- macnaa ashkhaastan iyo aqoontan faraha Tafaasiil badan hoose dadka u jirto.
kore dadka kore oo xarakada waaweynba is yaqaana Ah.
laakiin dalabadan cilmiga wada fara badanaysa jaamacadan kani wuxuu dhigtaa kan kani wax saasuu dhigtaa kan fakaltigaasuu dhigtaa kan loobuu dhigtaa kan beeruhu dhigtaa kan agrariyu dhigtaa kan saas waa laisku yeli laakiin hebel hebel hebel hebel hebel hebel waan kuwa noocaas minda laisma yaqaan Waa gartay.
macaskarkaana dadka isku keenay laisugu yimi arrinta iyadaa waa arrinta keentay macnaha wax badan oo ma garanaysaayo aan- Macrifo ah.
inaan- inaan dagaalku uusan isku aadin oo wax badan oo macrifo la-aanna keentay wa- markii xataa damood la shahiidana xataa laisgaran waayey ilaa mogtahay dadku markay is- isku meel ka soo baxeen oo isku wa- wada dhaqmeen oo wada wada barbaareen oo galaasmeyd ahaayeen oo isku jaamacad ahaayeen markaasaa la Way soo isfahamay qoorsan karaan.
laakiin waxaa ka dhacday mararka qaarkood dib baan ka sheegi doonaa war ninkii m- m- hebel waa shahiiday waa kee ninkii maala aqoonshaatiga gaduudan wadan jiray oo badhanbada waaweyn lahaa cajiib Ah, maxaa yeelay een, wixii oo dhanba waa bayna cashiyatin wa duxaaha Mm.
waa wax macnaa shahr shahrayn wax la mida weeyaan Mm.
saasay ahayd marka saas waa gartay marka yaa joogay riwaayad waxaa odayaashaas jirta ah waaweyn cali warsama sheekh cali warsame sheekh cabdulqaadir gacamey marta xuseen cabdulle cudweyn rag badan oo odayaal ah oo itixaadka xooggiisa ah meeshay joogeen Dagaalkan ku Laakiin dhacay ma joogaan.
may- waa joogaan laakiin dhalinyarada dagaalkan u heelan iyo xarakada itixaadka iskuma xirna odayaashu waxay leeyihiin dagaalkan nooga kaadiya nin hogaamiyaasha itixaad ka mid ahaa wuxuu sheegay in eh, shuurada iyo tanfiidkaba qof halkaas ka joogay inaysan jirin markii dagaalka u dhacay
waxay u noqonaysaa shuuradii macnaha ashkhaasta shuurada ku jirta markaa inaan anagu naqaano ilaa mugtahay wixiiba yar yar baa la ahaa laakiin odayaal waaweyn oo itixaadka inay joogeen waxa weye xaqiiqay ahy way buuxeen laakiin fikradan ah in meeshan laga dagaalamo baa musallam ahayd inayn laysku raacsanayn oo dhallinyarada inta badan xoogeeda jiidaysay oo lahayd meeshan ayaanu shareecada islaamka ku dabaqaynaa halkaanaana wuxuu yahay macnaha munطaliqeennu iyo meeshan wax ka bilaabayno oo aan soomaaliya inteeda kale aanu shareecada gaarsiinayna odayaashuna marka ay leeyihiin lama bislaan lama badna dagaal ma taqaanaan waxa weye dagaal saad moodeen ma ah wuxuu leeyahay dibgurasho wuxuu leeyahay dhaawac wuxuu leeyahay magaraysa shahiid wuxuu leeyahay caafimaad wuxuu leeyahay kan ilaa moogtahay soomaalidu waxay ku maamaada nin gu kaa weyn gu baasna il guruxeedna kaa weyn waa yiraah ama gu baasna kaa weyn marka odayaashu wax badan ayay macnaha u soo joogeen oo ay fahmayaan dagaaladan dagaalka dabadheeridiis ama dhallinyaradu habay yaraatee waxaas oo dhan uma qorshaysna waxaa u qorshaysnan kismaayoo lala wareegay ayadii dhan waana la wareegano dekadii iyo wixii dhammaa waa lagu wareejiyey oo nimankan khawanadaa oo morganli ay ka mid yihiin baa waxay leeyihiin markay soo dhowaadeen ceydiidiyo idinku dekedan iyo magaraysayo ximaayeysta oo ilaaliya oo ummaddii waa kaa lilaahina kama ah ee waxay rabaan inay isaga dhigaan sarsar inay ceydiid ay isaga jiheeyaan xilfi u raadsadaan markii dambena hoos bayba isaga xirnaayeen oo way caddaatay oo ceydiid iyo cumar jason dhinac bay ahaayeen kuwan istikbaaraadka iyo waxa iyo nimanka cadadkooda iyo tirada waa niman isku saraakiil ah oo isku olog ah anaguna markaas waa way noo cadyihiin waxay yihiin laakiin inay hoosta laysaga xiran yahay iyo istikbaaraadka iyo nidaamka iyo haddee dagaal laba bilood iyo saddex bilood lagu tababartay imisuu istikbaaraad leeyahay imisuu iska warqab leeyahay imisuu nimankan kasoo warrami karaa waxba saas ay tahay sheekh xasan daahiri way ogaayeen dagaalka ukaadiya dagaalka ukaadiya dagaalka hagelinina maisku filan tihiin dagaalka imisaa tihiin xasan daahir ragga waa sarkaal ragga seban seban galay wey aad buu uga soo digayaa oo leeyahay idnugu sima ha yeerinina
inuu idin yimida la sheegay waa yimid markii dambena waa u islam markiiba raggii soo galay markii ay yimaadeen u s raggii soo galay buu ahaa oo raggii badbaadiyey oo xeradiintuusan dagaalka dhicin inuu yimida la sheegay oo soo galay waa macluumaad laakiin inuu markii ay u s ay timid ay soo gashay uu yimid isla markii markuu soo galeen bay soo gala asagoo raba dhaawacii nidaamkii kuwii shuhadadaha kuwii kale araamishii masaakiintii wixii dhammaa ragga kala daberay kala habeeyey istaafkiisii u sameeyey xamar u soo daaburay sheekh xasan daahir bua kaalin weyn buu ka qaatay jazaahu allahu khayran oo dadkii mataqaana meesha uu ceydiid ku qabsaday ceydiid ku qabsaday ilaa mudda qabiil haa qabiil bay ahaayeen lamooriyaan fara badan baa la socotay midda kale ilaa iyo xamar ilaa kismaayo dhexda waa laysku laayay maadaama ceydiid uu idinka xig idinka xigay wuxuu idinka xigsaday shirtiisi iyo idinka xigsaday ceydiidna shir ceydiidna aad kuma uu xadgudbin maxaa yeelay macnaha qabiilka xasan daahir macnaha nimankaas meesha la socda aad bay ugu badnaayeen oo meeshii dee ikhtilaaf daaqiliya ka dhacay ahaan dadka ciidanka u watay marka xasan daahir wuxuu goosanayo iyo cidu ilaashanayo iyo xerooyinkiisa iyo wixiisa iyo midna lagu tadakhuli mayn oo nocmaa waa garaysayo waxaa ka dhexeeyey aan is-ixtiraamno ninkan nin muwaxida weeyaan ninkan haddee nin mooryaan wata oo raba inay soomaaliya dhan ula wareego buu ahaa marka sheekh xasan daahir isla markiiba waa soo galay raggii iyo nidaamkii iyo haweenkii iyo wixii dhammaa iyo waxaa la oran karaa habay yaraatee wixii ama dhaawacmay ama shahiiday mooyaane waxa kaloo wadaadada si khaas khaasa u gaaray waa yaraayeen maxaa yeelay ximaayay heleen iyo magaranaysaa badbaado aad iyo aad u qiimo badan bal ummaddii oo dhan ba haddana hadda wadaadada haddana soo gashay marshii magaranaysaa xerooyinka sheekh xasan daahir iyo magaranaysaa ilaa qof kasta waa baqayaa markaasuu leeyahay adiguna halkan kula daaro buu leeyahay marka laakiin way isku xirnaayeen waxaan rabnaa marka maadaama goobjoog aad ahayd waxaana loo sheegay in wadaadadu dagaalka si niyada ay ku galeen ay dagaalameen ay jilibka aasteen difaacyada laga saari waayey bal dagaalkaas siduu ku bilowday iyo siduu ku dhammaaday riwaayadda ugu daqiiqsan ee aad ka hayso intaad ogtahay bal tafaasiilnagasiin
sax weeye jasaaka allahu khayran horta dhowr jeerna waa ku celiyey dagaalkan dagaal macnaha ninka ka warramaya macnaha nin maalin intaas leh waxaad ka warami doontaa maanta oo la joogo oo isniin ah ma jirin oo nebigu wuxuu sal ly salam low istaqbaltu min amrii mastadbartu macnaha haddaan ma garanaysayo arrinkaygii hore maanta uu ii ooli lahaa macnaha tallaabo kale aan qaadi lahaa dad iska wada ordahaya baanu ahayn laakiin taariikhdan qor maalintan qor shuhaadadan qor dhaawacan qor ma jirin laakiin maalintaas wixii dhacay waana soddon iyo taqriiban shan sano ku dhowaad waay soddon iyo shan sano wixii dhacay oo markaas aadan buug iyo qalin iyoan u hayn waa dareemi karaalaakiin suuradda ugu xaqiiqsano ugu dhow raggan sida la sheegay sida aad sheegtay niyadaas fiican baa dagaalka lagu gala oo ballaaran oo xaq ah waxaa ciidamada wateen lalayihahdo abumuxsin inay ciise cali gelina waa layihahda raggii bari ku shahiiday wey ninkaa isaga ah nin aad iyo aad u qiimo badan bu askartii siyaad baro saraakiishan oo kamid ah dagaalkaas marka nimankan si kasta intay yeeleen raggii macnaha u a c dii oo caydiid watay oo wadankaad aragtay oo dhan soo burbursaday dhalinyarada yaryarkaa oo saddex bilood meelahaas qiyaasii tababarada la siinayay bay meel ay ka maraan garan waayeen ninkani wuxuu rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa ka iibsado carar iyo dibgurasho iyo baqdin iyo midna waxaa intaa u sii dheer ninkani waa nin diintiina yaqaana cilmigii maadigana yaqaana waxyaabaha dhalinyarada inta badan macnaha waxa weye waxay ahaayeen niman macnaha dhisan baa la oran karaa dhinac kasta niman dhisan saasu ay tahay taakaloodu waa yar tahay xataa qaarkood laba maalmood saddex maalmood xataa cunno mahelaayaan nin kasta cimaamad gaduudan waa garanayaabaa madaxa ugu xiran oo hadda hadda waxoogaa waxaa moodaa in laga sii ilbaxayo cimaamadihii gaduudnaa oo inta badanba lagu yaqaanay berigaasna dee cimaamad gaduudan layskuma dardaarmine cimaamada maalmamidaan xiranahay waay soddon iyo shan sano ka hor baashii la xirnaa baa hadda gasaaka ii saaran ma garata marka ragga iyaga ah macnaha waxay awoodi waayeen inay nimankaasi dhabar jebiyaan waxaa la mida in cumar jees oo ka yimid xaggan gaduuday iyo mareerey iyo dhankan hargeysa yari dhankaasu ka yimid asaguna caydiid buu la socda waa isbahaysi markii dambe itisaalaadku ay isdhaafeen oo war nimankan maxay ahaayeen oo waryahan nala dagaalamaya ilaa xataa qoladii xataa xamar iyo u sd ay yaabeen dhaawacu kala go male dilku kala go' male waryaa idinla dagaalamaya markaasaa leeyahay war niman wadaag cimaamad gaduudan oo wadaada baana hor fadhiya ma garanaysa dagaalkaasi marka dagaal laysku riiqamay buu ahaa ilaa markii dambe furfur iyo nimankan ma garanaysayo mujrimiinta iyo calmaaniyiinta iyo kismaayo joogay macnaa sirihii ay u bixiyeen dhanka kale iyo ay markaa ay baxday ilaa markii dambe dhalinyaradii oo saa xabad u ridaysa xataa gadaal looga yimid oo qaarkood webiga ku daateen oo qaarkood meeshii lagu laayey oo wixii dhaawaca ahaa marka hawdkaa lagu kala firdhay muddo fara badan baa raggii itixaadka ahaa iyo raggii la aruurinahayey oo meel laysugu geynay dhaawacoodii iyo kuwana ay soo galeen laakiin meeqa maalmood marka oo dagaalkaas sida saxdaay kow iyo labaatan maalmood buu socday ragga yia ninka yirahda waa ka badnaa waxway waxaan jirin buu sheegay dagaalkaas kow iyo labaatan maalmood buu si mukahafa u socday oo lasortaagnaoolaisdhaafi waaye oo aabbe u yeelan waaye inay gudbaan soo ma jeeda raggii oo sidoodii u yaala oo kitaabkii yarka ahaa oo magaraysa kitaab musxaa la aqsan jiray horyaal oo macna xisni muslimkii gaduudnaa laftigiisii uu dhinac yaallo oo booshkiisii uu dhinac yaallo baad ku arkaysaa macnaha webiga hareerihiisa soo ma jeeda nin walba difaacu ku jiraa loogu yimi oo asagoon dib u laabanayn dagaalkaas marka wuxuu ahaa dagaal ay galeen nukhbadii ummadatan ay galeen ragga gelayay waa ragga injineeriya iyo beeraha iyo agraariya iyo raggii dhiganahaya oo jaamiciyiinta ahaa way dagaalkaa wixii ku tegay dhanna culumay ahaayeen dhanna waxay ahaayeen niman cilmigan maadiga ah waxawe qaarkood way qalin jebiyeen qaarkood markaasayba qalin jebinayeen qaarkood waxa weye waxaaba u harayba hal simister qaarkood saasay wada ahaayeen ma garaysa qaarkoodna markaasay inta ka baxeen jaamacadiibay asistan bay ku dhigahayeen jaamacadii rag saasoo miran oo ahlu tawxiida bay wada ahaayeen marka dagaalkaasi sidaas u ahaa maxaa ka jira in idinkana difaaca gooni a a qaadateen morgan iyo ciidankiisana difaaca gooni ay qaateen kadib halkaas laydinka soo wareemay oo difaaci lidinka ay ka baxeen nimanka arrinta waryaanta waxna waa ka jiraan waxna kama jiraan ah. waa garta Een, horta nimankan anagu dagaalka waxaan soo galay nimankan oo dagaalamaya ha inta in la fahmo waay nimankan oo dagaalamayo ilaahay xamar waati isku cayrsadeen waati la soo jebiyey waati la celiyey waati jiribtan la soo cayrsaday waati nigaal horta dagaalkan sidaas oo ah ayagiyo marka weli foorumihii ku jira laakiin carar iyo baqdin iyo u diyaar inay cararaan baan raggan wadaadadan dagaalka soo galeen wadaadadu marka dhistanis waxa way aag bay xirteen dher oo intaasoo kale saas isku taxeen masaafo Nimankan- foogna Haa, marka nimankan meeshay joogeen wadaadadu ilaa wailaaba naga baxa ma ay oran dhinacaan araara iyo dhankaasayna jireen waana dhinaca Ilaa markii webiga.
dambe haa markii dambe ay ka baxeen oo laga soo dhabar jebiyey ma garanaysa marka waxaa lagu- heshiis lagu heshiiyey idinkuu xagga gala idinkuu xagga gala ma ahayne nimanku marka hore dagaalka ku jireen hadday raggaana yimaadeenna isdhexgal iyo indimaam ma dhicin ilaa nimankan hadafkooda iyo jihaadkooda waa u caddaa nimankaana niman qabiil ah bay ahaayeen oo difaacaya magaranaysa qabiilnimadooda saasay ahaayeen laakiin markii dambe ayay macnaha waxay sameeyeen ah xiqdigii ay qabeen ay u qabeen muslimiinta inay macnaha nimankii cadadkooda iyo tiradooda iyo siday yihiin iyo rasaastooda iyo xogta inay gudbiyaan waana meesha markaas uu kasoo dhabar jebiyey weeyaan caydiid sidaasay ahaydin dhinaca dagaalku lagu heshiiye ma ahayn saas u ahaa waa gartay dagaalka ciidanka galay ee wadaadada tiradooda meeqaa ku qiyaasi kartaa waa midaan hadda kuu sheegayo cid markaas oranaysa hebel kow iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shaba jirin laakiin dee intaas oo gaari Celcelis ahaan.
oo buuxbuuxda celcelis ahaan markaan anugu isku xogaa dembiga iska iska dhowro oo ilaa alilaahi dagaal raggaasi la- m- saddex boqol ku dhowaad way ahaayeen Mm, saddex boqol oo askar.
Haa, way ku dhowaad waa ahaayeen maxaa yeelay een, hadda hubka intaa fara la-egba lama hayn Mhm.
istiraatiijiyada macnaha ay qaateen dhistaskay qaateen baad ka fahmaysaa rag waa buuxa laakiin dagaalku dagaal xamar looga soo talagalay oo xamar lagu tababaranayey oo xamar hubkii yaalay lasoo qaatay oo ma- ma ahayn dagaal macnaha gontahaagu ka dhashaabay ahayd iyo meesha waxa ka socday oo aan loo dulqaadan karin oo layska buusay oo dhinac laysugu ururay marka dagaalkaasi dad waxaan isleeyahay raggaasi saddex boqol ku dhowaad waa ahaayeen oo nin kale xoogaabu ka yareynaya laakiin oo markaas meesha taag joogay oo ma garanaysaa Aan- anugu gara- aan garanayo laakiin sa- saddex boqol ku dhowaad inay ahaayeen waa gartay Eh, cadadka shuhaadada ka warran marka cadadka shuhaadada tiibay daba socotaayoo nin hadda oranayo kow iyo labo haba yaraatee ma jirin laakiin shuhaadadu macnaha way riwaayaadka badnaayeen.
qaar sideetan ay sheegaan Ah, riwaayaadka qaarkood sideetankaas waa la sheegaa tiro ka yarna waa la sheegaa tiro ka yarna waa la sheegaa laakiin haddii raggu raggay kow iyo labaatan maalmood mari waayeen horta raggu waxay u dagaalameen godkii waxay galeen meeshii loo jeeda kelligii bay galeen nimankan hadda moori macnaha mo- caydiid uu watay niman laftigoodu qabiil lagu soo kaxeeyey ahaayeen niman tababaro iyo fara badan qaba ma ah si u soo ordayaan buu goto ku imaanaya markaasaa dhag lagu siinaya markaasaa nin hal qof halkaasu ku jiraa xagga iyo xagga markay xabaddu istaagto kitaabku lasoo kala baxaya kuwii oo mooskii soo dhex maray baa imaanaya gowba markaasaa dhab dhab dhab dhab dhab way yaabeen nimanku bixi maayaan nimanku carari mayaan nimanku haddana soo bixi mayaan soo taqaduy mayaan khanaadiq diyaarsan oo- khanaadiq diyaarsan oo weliba godod ah oo biyihii galeen oo siyaad baraadeen beeraha lagu waraabin oo jiray lagu waraabin jiray oo laga yaabo adiga araxdaada inuu joogaba iyo magaraysa iyo garbaha ku dhow yahay Aad iyo aad.
oo hadda waxaan hadda xabaalmay aan ahayn soo ma jeed buu ku jiraa ama godku meeshuu hurdaa oo loogu keenaya cunnada ama markii ay soo socdaan waana waad maqlaysaa nimankan oo markaas dhag dhag markaasay waxay noqdeen waxa weeyaan wax la yaab la ku dhacay nimankii marka nimanka isagaa sidaasaa dagaalkoodii uu ahaa dagaal aad iyo aad u sharafsan waa gartay oo u ballaaran ilaahay subxaana watacaala aan uga rajaynayno khayr fara badan iyo shahaadada ilaah inuu aqbalo aad iyo aad sababta haddaan u faallafaallaynaya waxa weeyaan nimankaas ee dadaalka ku jiray oo ilaahay subxaana wa tacaala ee waxaan la yaabaa ragga qaarkiis oo nimankaas ee, tanqiisinaya ama wax ka sheegaya ama ee, qabiil iyo xagga marmarka qaarkood ay ka soo fukanayso iyo nimankaas ee, ee, macnaa niyadda ay qabeen xusni dhanniga ay qabeen oo waxay u socdeen siday macnaa cilmi adduunyo iyo mid aakhiraba uga buuxeen siday u jirtay inaan wax ku riixaya dagaalkaas aan alla darti ahayn aysan jirin inaysan qabiilba aysan aqoono jaamacadda inta ka yimaadeen bay gul wada soo galeen markaas qoriga qaateen qabiilba maygaba garanayen marka dadkaas qof walba niidu ku dagaalamo leeyahay insha allah waxaan rabnaa tasalsulka inaan kusii soconno dagaalka markii lagu jabay kismaayaa la wada galay kii soo jabay iyo midkii wax soo jibiyey kismaayaa la wada galay marka qaabka loo nidaamiyey dadka shuhadadii dhaawacyadii qoysaskii sida loo kala nidaamiyey mar aan wareysanay sheekh muuse cabdi caraale wuxuu noo sheegay inuu ku jiray dad wadaada oo muqdisho kasoo gurmaday oo kismaayo soo galay oo ka qayb qaatay dadkaas sidii loo kala nidaamin lahaa bal camaliyadaas iyadana siday u dhacday bal halmar isduurtaa ku sameeyey horta dadkaas isaga iyaga ah horta raggii magaalada waa laga soo baxay odayaashii xataa iyagu markaas lahaa war u kaadiya haddii dhiig yimaado dhabaqa dhimatay baa la yiri ninka raggiisii la laayey haddii war uma yaallo odayaashii waa soo baxeen xataa afmadow iyo dhoobley baa laga soo waxaa kamid aha rag ka soo baxay cabdulaahi raabi baa ka mid ahaa raggii macnaha dhaaw waxaa ka darnaa raggii dhaawacaayoo ku kala firirsanaa meelaha ka mid ahaa howdka waa la soo aruuriyey dadkii shuhadada ahaa oo dhammaan dadkii meelaha ka dhowaa iyo dhammaan iyo wixii xagga xamar ka yimid iyo shuhadadii si fiican baa loo aasay dadkii oo dhaawacaana qaar baa dadka qaar dad waxaan waxba gaarin baa jira kismaayana nimankii baa aaday qaar baa iska lugeeyey oo xagga afmadow iyo u lumiyey markii jidka baabuur looga hor keenay oo afmadow lagu ururiyey oo meel kasta la iskaga keenay ninka marka loo rabo inuu wadaad yahay waa la qabanaya waa la waxaynaya ilaa dhoobley la geeyey mucaskar weyn oo layaa dhamaajaale ayaa laysugu geeyey dhoobley qarkeeda ku yaala waa intii fiyoobeyd iyo wixii markaa dhaawaca ka soo baxay iyo wixii dhoobley joogay dhammaan waa nimanka boqolaalka oo halkaa ka tegi doona oo gedo mari doona oo goday mari doona oo halkaa bari ka geli doona oo boosaaso iyo halkaa dekada loo dhiibi doona weyaan laakiin sokadan meydadkii iyo shuhadadii aad iyo aad baa loo arooriyey wixii dhaawaca wixii iyagu xataa qaarkood xataa xamar baa loo qaadayo waxa weeyaan ma garanaysayo markay yidhahdeen anu riil hebel baan ku risaa abtayaashii qaar baa xagga loo qaaday qaar kismaayey ba iska soo galeen oo dee ninkii sabagii ninkiisa ku dhaawacmay isagoo dhaawaciisa kismaayuhu soo gashaday aduu calaa kulli xaal si fiican baa qolo kasta ma garanaysa raggii weliba xamar ka yimid aad iyo aad bay dadaal u qaateen oo sheekh xasan daahir gurubkiisa u soo horreeyey marka in raggiyo la ururiyo ciididii ciidankiisii intiqaam inay sameeyaan ma aysan samayn magaaladii ballaarayd iyo dekadii iyo baddii iyo wixii baa lagu habsaday wadaadadii marka si hooseba ninkaas magaras cimaamadiisi iyo wixiis inta laga bedeliyo ayar loo habeeyey qaarna baabuur baa u timid wixii jidka usii socday afmadow baa la geeyey dhamaajaari baa dhammaan lagu wada ururiyey meel kasta markaa taararkii iyo wixii iyo wadahadalada kasoo baxay iyo lacag lasoo aruuriyo iyo rag iyo meel lasugu keeno iyo magaraysa wadaadadii iyo itixaadka o dhan min kulli ufuq bay kasoo daateen fikirkii iyo taladii iyo caqligii in laisku ururiyo bal wixii haray magaraysa raggaa marka aad iyo aad marka loo aruuriyey caskarkaas kalaa la geliyey dhamaajaari markay si fiican isugu aadeen intaas muddaha la tababarayay ayaa ragna dacwada loo reebay dhooble iyo kismaayo iyo meelahan ilaa iyo kamboni raggii kale xooggiisana markaa saas loo qaaday oo muddo laga shooreedaya xagee lagu jihaystaa xagee la aadaa xagee saan ah marka meesha tala iyo caqli horle baa lagu aaday inay dadka lala qabsan karo inay bad leedahay inay qalbigii tahay inay adugu alka shuura lagu aaday
markaas wixii ka dambeeyey marka sheekh balli intuu qabtay halkaa markii la joogo doon baan ka raacay meeshaas waxaan kismaayo markaasaan waxaan galay bambaasa sagaashan iyo labadii sagaashan iyo labadii doon la oran jiray geel xoor nin geel xoor la yirahda iyada waxaa ku taala geel xoor baa ku taala waa doon iska dheeraato weyn wani reer barigale baa laygu yiri ninbaa weliba si qaraabo qaraabanibaa igu saaray markaasaan bambaasa tagnay bambaasaan ka tegey dheerooy baan saa kusii galan marka saas xaaladeedu ahay nairobi goraa kasoo noqotay marka oo wadanka kusoo noqotay nairobi waa ka tegayo haddana waxaan tanzania iska sii aadayo haddana waxaan tegey zambia iska sii aadayo haddana nin iska soconayo oo magaraysa markii dambe marka marka waxaan kusoo noqday nairobi iyo bambaasa bambaasaan markaasaan ujeedka marka safaradaas maxay ahaayeen ma ujeedka ma- ma dagaalkii araara ku wareertay Mee dagaalkii dagaalkii waa lagu wereerayo waxaa lagu wereeray ninku markuu nin dhalinyaraa yahay dadkii magadanaysa dibadaha iyo waxbaa la sheegaya laakiin markii dambe waxaan isaga xasilay raggii dagaalkii araare een wixii ka haray Mhm, waxaa lagu soo qaaday markab mhm, ee la oran jiray kawanda oo talyaanigu leeyahay mhm, mombaasaa la keenay xero majenga la yirahdaa la deji mhm, majengo waa sax.
Ah, marka laba sano saddex sano waxaa biilayay dowladda talyaaniga waa gartay oo cunadooda iyo hilibkooda iyo kalluunkooda iyo dhakhaatiirtooda bambaaso barta ka Sabab?
maadaama markabkoodii uu keenay Ha.
kiyaadka waxay leeyihiin idinkaa dadkan keenay Mhm.
waana dadkii dowladooda burburtay waana qaxooti waana qaxooti waana raggii wadaadadii araara iyo macnaa kasoo badbaaday iyo iyo- iyo- iyo iyo ciyaaladoodii Ha.
halkaas marka laba sano saddex sano ku dhowaad dowladda talyaaniga Ay, baa- baa haysay sax.
kuwaasaan marka anigu iska dhex gala Ha.
xerada majeenkaan joogi jirnay halkaasaan magaranaysaa wadaadadii iyo waxa dhan nagu soo booqan jireen saasay ahayd kadib marka nairobi Ka- aad ka u bacay nairobiaan iska dhex galay Ganacsi baan ganacsi baan bilow Mhm, ganacsigiiba ilaahay noo bulaaliyey halkaasaan ku guursanay mhm.
halkaasaan dagaalkii gedo kasoo aadnay sagaashan iyo lixdii haddana sagaashan saasha lixda waddanka ku soo noqotay Ah, sagaashan iyo lixdii baan gedaan ka bilaaba ha gede marka yaa u tagtay gedo ee wadciga suu ahaa shan markaas nin baan shan nin baan ahayn oo dagaalkii markuu dhacay sagaashan iyo lixdii Mhm.
baan gurmud ku nimid dagaalkii sagaashan iyo lixdii dhacay oo u dhexeeyey ee, etoobiyaanka etoobiyaanka iyo wadaadada.
Etoobiyaanka iyo mutax- itixaadka markuu dagaalkaasi dhacay baa gurmadkii meel kasta isaga yimid Ha.
xamar iyo bari iyo kan iyo gudaha mid qarbiga iyo marka shan nin oo isla markiiba nairobi ka oroday oo Mba- ka- ka- gaarisa martay Mhm.
oo magaraysa halkaas bandheere kasoo khariisadii jihaadka adin ku jirtay Ah, baan waa soo- u ahayn waa soo cararteen gurmadkii ugu horeeyey buu baan u ahayn oo meesha ba- ba- baled xaawo yimaada sida iyo shantayadaa nin Ha.
markaas marka dagaalkiina wuu u dhacay kadib ee, etoobiyaankii Markaas dadkii way ay laayeen baxeen.
kadib ay imaateen waa baxeen Oo dadka ay laayeen.
ay laayeen waxay dili karaan direen marka markaas ka gadaal weye marka min kulli ufuq min kulli xadabin wasoob laga soo daadanayo oo gurmadkii dhammaa markuu isku yimaado dagaalo horle iyo ka gadaal iyo hillac weyne iyo ay dhacayaan Mhm.
laakiin anagu gurmadkii ugu soo horeeyey oo meeshaa yimid Mhm.
baanu ahayn Mhm.
aad bay noo soo dhoweeyeen Mhm.
ciidankiiyo meel la yidhaahdo funujo funujo lagu ururinayo waa meel beeraha laga qodo oo balli weyn ah Mhm.
oo dadku ay beeraha ka qotaan Mhm.
baa waxaa la yidhi xaajada intana ku qaada nishataa nin qaada meesha ciidamada lagu ururinayo geeye Mhm.
nin balacii la yidhahda halkaa joogi jira ninkaasaa naloo geeyey ciidamadii oo labaatan soddon konton boqol ah wixii dagaalkii eh, oo- oo kasoo laabtay iyo wixii oo soo lugeeyeyba halkaas halkaasaan marka aan kala bilownay min jadiid kadib marka ee, etoobiyaankii in laga aarguto eh, juhdi dadaal ahaa bilowday dadaal hor laa yimid ee tababaro horlaa la furay mucaskaraad baa la furay waa weyn ee, oo hadda uu ka mid yahay magaraysaa mahad maxamed warsame mucas- waa mucaskarka la oran jiray kale khayr weynaa, tababaro ahaa oo tababaro ah meeshuu joogo oo meeshuu joogay Een, waxa weeyaan qolo kasta qoladii hadda mucaskaraad ka soo baxdana awaltan hadii mogta tandiim alqaacida meesha joogay oo mucaskaraad waaweyn baa meesha magaraysa ku ooli jira oo laga baxay oo carcarma iyo kuwo kale iyo rag mudaribiin oo fara badan iyo dad tababaran baa joogay laakiin min jadiidna waxaa la yiri dagaalka halays halays halays habeeyo Mhm.
oo min jadiid dadka boorka laga jafo markaasaa mucaskaraad horle iyo rag horle iyo kan istinfaarkii ugu weynaa waxaa soo bixiyey muqdishu ka dhacay waxaa soo bixiyey sheekh maxamed macalin xasan Mhm.
oo kitaabkiisii yiri kitaabka hala jooj- waa joojinaynaa ha loo gudmado gurmado walaalaheena reer gedo Mhm.
iyo ethoobiyaanka dadkeena laynaya Mhm.
dagaalkaas raggaasi laba boqol iyo konton ku dhowaad ayay ahaayeen Cash- Cabdul- Sheekh cabdulqaadir kumandos magaraysa cabdulqaadir cismaan yarow ayaa wata istifaarkaas waxaa amar ku bixiyey sheekh maxamed macalin xasan sheekh nuur eh, cali jaamac iyo hadda waxoogaa dhanka kale maray raggaa gurmadkaasaa isugu nimid gedaan isugu nimid ma ku jiray dagaalka ah oo ka qayb waa galay ka qayb galay Hmm.
oo weli walaalkiis ku shahiiday magaciisa yirahda hillaac weyne Hmm.
ilaa moogtahay taariikhda lama qariye saas waa isagoo hadduu ah, xoogaa dhankaas aaday Mhm.
raggii ilaahi subxaanahu watacaala jannadiisa la maagay waa, waa, in la, waa in la sheegaa Mhm.
abaalka ay leeyihiin Mhm.
marka sidaasay ahayd oo min kulli ufuq baa laysaga yimid aad iyo aad saasoo ah ee ka waran marka ee, dagaalkaas ee, markii marxaladii gede la joogay ee, dagaalaa gasheen dagaaladaas dagaalada ugu waaweynaa oo aa ka qayb gasheen noo sheega dagaalo aad iyo aad u waaweyn baa dhacay oo aan kow iyo laba midna la oran karin dagaalkaas sagaashan iyo lixdii bilowday sagaashan iyo sideeddii markay wadaadadii guulaysteen baa waxa weye murtasaqo iyo niman calmaaniyiina ayaa haddana wadaadadii macnaha dhabarka ka jabiyey oo la yidhi ha la kala diro waa markay guulaysteen een waxaan een ku- ku- kugu noqonaya walaal een nimankan iyaga ah sagaashan iyo labadii baa meeshan u s c baa qabsatay wadaadda yaroo isbahaysay oo xero la yihahdo malkaariyey deganaa ayaa waxa weeye ay qoladan soo aadeen u s cdii qoladiibay iska dhiciyeen markaasaaba qabiilkii mareexaan ku dhiirrada meesha dagaalkaas waxa meeshaas ka soo saaray waa nimankii wadaadada ahaa siday araari u rabeen inay shareecada ku xukumaan kismaayo bay tanna inta u dagaalameen bay shareecadii ku xukumeen Inuu tan weliba fursada u inuu helay had- haa, inuu hadafku isku mid yaha kuu sheegay dagaalkaas marka sagaashan iyo labadii ay ku xoreen ku xoreeyeen ilaa iyo sagaashan iyo sideeddii waa maray shareecada islaamka ku xukumayeen oo nadiif ay ahayd iyo maray hardan ahayd oo toobiyaan kala dhaca Etoobiyaan.
ka- ka waa galaya sagaashan iyo lixdii mar bay soo galeen in maraysaan amxaaradu waa galeen sagaashan iyo toddobadiina mar labaad bay soo galeen intaas sag- sagaashan iyo sideeddii sag- ilaa iyo intaa raggu hawdka ayay ku dagaalamayeen abaar dayrtalyada biyo badan raggu qoryaha iyagoo saa u wata biyuhuna halkaa u joogaan naasaha bay dagaalamayeen waa dayrtalyada biyo badan oo dadku lawada garanayo dagaaladaas marka dagaalo aad iyo aad u waaweyn bay ahaayeen hillaa weynaa ka mida waxa weye boordhow baa ka mida dhasaa ka mida mustariiq baa ka mida tuuxaweye magatuula barwaaqaa ka mida hadirabdekow ku yahay mataar baa ka mida ceelwaaq baa ka mida dagaaladan macnaa dagaalo kow iyo laba la oran karo maaha waa dagaalo laysku riiqmay waxaana dagaaladaas xoogooda wada k- kow waa amxaarada iyo niman s n f la oran jiray oo ayagu ku daaban amxaarada oo nin la yihahdo in xaaji masalle waxa weeyaan uu oday ka yahay iyo rag fara badan oo qabiilkaasi waa murtasiqo ee etoobiya airtime ka dhigato ee aag aag ee, iyo caratuur carratuur ah kuwa maanta hadda magaraysa caratuurka laga dhiganayo muqdisho noocooda kale way oo yugandays iyo burundays ka soo horeey ayaguna tabtaasoo kale ahay markaasaa waxa weeyaan een, laysku riiqmay ayagaana rasaasta siinaysa ayadaa magaranaysaa ti- waxa weye magaranaysaayo waa ka caawinaysa maara teknolojiyada casriga ayadaa mar teknikada usoo dhiibaysa sanaacada iyo meenooyinka ayadaa soo siinaysa meel la yihahdo buur aaminow oo doolo ka shisheysay halkaasi macnaa kusoo tababartaa ayagoo saddex boqol afar boqol haddana qoryo inta soo siiso aqyaali leeda gala
ugu dambeyn etoobiya iyo murtasiqadeedii way ku guuleysteen inay gado la wareegaan wadaadadiina ay ka adkaadaan Ee, marxaladaas maxaa xigay
marxaladaas een, horta markii ugu horreysay een, nimankan iyagaa inay wax baabi'iyaan ay isaga baxaan bay ayaga hadafkoodu ah markii ay ka baxeenna een, deganaan baa la helay haddana mar labaad bay soo weerareen waa marka malezanaa uu leeyahay sagaashan iyo afartii een, irhaabku wuxuu ka socdaa dugsiyada qur'aanka markuu leeyahay oo sagaashan iyo afartii asagoo jooga burca iyo ku maraya magaranaysayo wafdi marka ujeedadu waxay ahayd jihaadkan geda ka socda waxaa laga dacmi jiray jihaadka ka socda soomaaliya harbi iyo halooye iyo meelaha u waaweyn oo gudaha ah waxay dariiq u ahaa luuq iyo gedo iyo iyagoo kaambooni ka imaanaya luuq maraya halkaa maraya halkaa ay ka galaya marka meesha ay la- ay ka soo dhexol qaadanayaan ayuu rabaa inuu imdaadaadka kala gooyo inay qalfiyadda haa, khalfiyad inuu- inuu inuu ka weeraro halkaa weye marka meesha amxaaradu ay ka dagaalalmaysa waxay leeyihin dagaalkan nagu socdo dhammaan mayo ilaa salka dambe markaas aad ka soo Imaarada Luuq guursaan- iyo haa, Balad Xaawo joogto ka- in inaad la soo afjaro.
burburisaan weye way imaanayaan haddii waa dowlado waaweyn dowlad weyn oo gaaloo dhan iyo maraykan dabada ka wado oo diyaarado iyo adduun mar alla markii wixii ay samayn kara samayso haddana loo aab- aabayeeli maye min jadiid ayaa haddana la bilaabaya soomaalidii iyo mujaahidiintii iyo yararkaa oo dhanna soomaalida dhinacyadeeda oo dhan iyo goboladii ka wada imaanaya markaasaa rag horleh iyo tababar horleh iyo nidaam horleh la gelaya markaasi maqlaysaa haddana sidii si ka badan ayaa jawaasiistii iyo istikhbaaraadkii siinaya marka nimanka isaga intaas oo muddo ah markay wadda ku maamulayeen ayay macnaa raggan marka ugu dambeysoo la guuleysay dagaalkii wuxuu u dambeeyey waxaa dagaalkii ceel waaq buu ah dagaalkii ceel waaq ayuu ahaa oo rag waaweyn oo odayaal weliba ay ku shahiideen ilaahay ha ka aqbalee marka dagaalkaas ka gadaal markii la nimankii murtasaqada ahaa nin la oran jiray khaliif maax ayaa watay marka uu jabay ayaa waxaa la yidhi maanta wax damboo noo dambeeya ma jiraan waa in marka sir kale la galaa lala soo afjaraa markaasaa waxaa la yidhi dacwadooda inay wataan in la wada noolaado in markaas anigu dhaawac baa nahay muqdishaanan markaa aallah dagaalkay ku dhaawacantay dagaalka buurdhow midka buurdhow ka dhacay toddobadii bishii toddobaad buu ahaa maalintaasaan qora oo ahaa anagu afartameeye ka badan ayaa ku dhaawacnay markaas xamar baan markaas aan dhaawac ahaan u joognaa sagaashan iyo toddobadii sagaashii toddobadii waa markii labaadii ay soo galeen saas oo ah Aad markii kolaba koowaadna sagaashan iyo lixdii bay ah saas oo ah.
marka midka buurdhowba xabashadaa kula aala gashay xabashadii oo iyagoo isku jira oo taq- istikhbaaraadkoodii iyo waxoodii iyo s n f to iyo kuwan s n f ta oo magaras iyagu hormuudba dagaalka ka ah oo xataa gobolada isaga imaanayaan qoladaana magaraysa logistikada iyo waxay ku daraan iyo madaxda iyo kuwa saraakiisha iyo waxa dhan baa halkaa ka d- iyaguna daba socda xabaddaa marka lugta kaaga tahay Ah, may dhowr meelood ba iga dhacda oo garabka iyo bowdada iyo lugta iyo dhowr meelood baan dagaal wuxuu ahaa laysku milmay waa la isdhexgalay Ah, meeqa saac u socday dagaalkaas aan markaan aroortii aanu gallay een, dadka aan si fiican aan isku arkay baa- baanu gallay dagaalka Een, dagaalkaas taqriiban laba saac iyo bar saddex saac waa u socday Ee, laba aag baan laga galay oo boordhowba webi baa mara dhanka xagga xiga raggeennaa ka soo galay dhankan bayga iyo dhankan raggan ku jiraa ka galay marka labada dhinac dhinacaas marka waxa weeye si fiican bay u baabi'iyeen wayna magaaladiina way qabsadeen annaga dhankii soke ayaa webigii tallaabi weynay Waa boqoryo waaweyn bay meel buura noo saareen sidaas bay ahayd marka idinkaa weerar ah Mise Annaga- iyagaa weerar annaga ah?
weerar ahayd Ha, annaga weerar- labada dhinacba annaga weerar ahayd ha.
qoladaasna waa ku guulaysteen magaaladaana way qabsadeen annaguna webigaa tallaabi weynay Kol- qoladayadiiba u tegi weyne macnaha Ha, ha, laakiin weerarku wuxuu ahaa weerar midaysan buu ahaa ha.
xaggan webiga ka soo galay idiguna xaggan ka soo galayna Mhm.
saas oo ah.
waa gartay Eh, kadib marka eh, maxaa xigay waxaa xigay haddii dagaaladan oo dhan markay dhaceen oo nimankii la naafeeyey hadda aan tirinayo ceel waaq baa u dambeysay ceel waaq dagaalkeedii markuu dhacay ee nimankii s n f ta ahaa iyo amxaaradii la jebiyey ayaa waxaa yimid itixaad doonaya haddana qoryihii inay macnaha aasaan aasaan oo kala diraan Waa oo gartay.
wufuud ah waa gartay raggii- yaa hogaaminaya raggii wa- markaad mashe maxamed waxa weeyaan maxamed xaaji yuusuf baa ka mid ahaa macalin maxamuud baa ka mid ahaa rag fara badan oo raggii macnaha gedo ay maamuli jiray Mhm.
calaa kulli xaal raggaa ceel ceelam- ceel- ceel caddaa la isugu keenay hadda oo magaca ceel caddaha aad taqaanid Mhm.
bay la isugu wadayay halkaasoo shirku ka dhaca Mhm.
halkaasa waxaa la yidhi marka qoryihii iyo wixii een, s n f waa jabtay ee wadaadu waa la gardaraystay Mhm.
ee dacwadiinnii waa idin furan tahay ee howlihiinnii waa kan madaarisiinnii wata gobolkii waa burburay alaadda ha laga daayo wax noocaasoo kale ah hubkana joojiya Ah, hubkana dhiga.
joojiya kan marka markaas- dacwo keliya u banbaxa ha u bambaha calaa kulli xaal wax ee, laga soo shaqeeyey amrun qad qudiya bileyl Mhm.
ayuu ahaa laakiin goob joog anigu maanan ahayn markaas dhaawac baan ahaa laakiin ujeedadu waxay ahaydba in mana ahayn keligiisa dee wax iska tira badan barina saasaa loo kala diray wax saas ma garanaysaa wax ajende meel kale ka socda Mhm.
oo dad la adeegsanayo Mhm.
ayuu ahaayo dee dadka itixaadka iyo odayaasha iyo ragga u dhuntula waa waa ay la socdaan Mhm.
Ah, bari markii sidaa loo guuleysay waa saa loo kala diray meesha leeda bood weyn baa lagu kala diray Een, gedo saasa ceel waaq baa lagu kala diray waa sababka keentay inay markasta dhallinyaradu ay ay ka ka baxaan een, odayaashan itixaadka oo waxay u madax bannaan yihiin Daacada inay ka Ah, baxaan.
dagaal ee dagaa- daacada ka baxaan daga- jihaad istimraarana ay helaan Ah, waa sababka keenaya mar kasta inay Hoggaanka iyo Ah, laba- jundiga.
ah, laba laba shan shan ilaa markii carabtii ay yiraahdeen een, ma- maqaaladoodii orahadoodii een, meeshaan muwaxidiin geesiyaala jooga laakiin ma haystaan odayaal hogaamiya iyo dad camalka ku hogaamiya saasay oran jireen markii nimankii carabta ahay nimankii alqaacidada ahay markaas loo soo gormeyn jira markasta dhallinyaradu dagaal bay hilow u tahay laakiin ayagu wax kalaa u dadban oo lug kalaa ma garanaysa marka khulaasada waxay noqonaysaa eh, hog- eh, xarakadaas najaaxeeda inuu xaqiiqoobi waayo oo dhulka uu si fiican u tamakuni waayo waxaa u sabab ahaa hogaankii oo qiyaamada xaggiisa kasoo kor kasoo bilaabatay hogaankii dee markii raggii guulaystaan waaba la kala dirayaa Mhm.
Wuu taqriiban sagaashan iyo lixdii ama sagaashan iyo labadii raggii een, ee qabsaday balal xaawo ilaa luuq ilaa meel kasta intaasna cadow iyo amxaaro iyo sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo toddobadii kula dagaalamayay Mhm.
markay sagaashan iyo sideedii ay jebiyeen u dambeysay magaraysa oo magaraysa la jebiyey oo khaliif maax iyo dib dambe uusan usoo noqonayn baa waxaa la yeeshira la isugu yimaado Mhm.
maxaa marka hore loo oran waayey magaraysa waxaad dareemaysaa markaan marka lama waabin karee Mhm.
istaraatiijiyad kale oo siyaasad maca shaydaaniya ha lagu dayo Haa.
bari markay ku guulaysteen oo saliid ka baxeen oo laasqori qabsadeen oo meel kasta qabsadeen baa waxaa la yidhi inta rag lasoo diray oo jabuuti lasoo maray meel kale lasoo maray waxaa la yidhi waa in la kala diraa boorweyn baa laisugu keenay limaada mar kasta oo guushu ay timaado la rabay in lagu naaloodo guushii Mhm.
horena loo socdo dadkan loo kala diraya limaada Haa, waa su-aal meesha taala Mm.
waa gartay ee, sheekh maxamed ee, waxaan u gudbaynaa haddana ee, marxalad kale ee, sheekh maxamed dhaawacii uu kasoo kabsaday marxalad ee, waxaa la soo maray haddana ee xigtay goormaa adiga iyo ciidan ee, sheekh jaamac uu horkacayo oo ictisaam matalayay bandiirad lay kusii wajahan
Een, dagaalkaas horta dagaalkii maxaakiimtu u ahaa waa gartay anigu nairobiha ka im Mhm, sidaas markii horeba tiri oo xamaaskii ah Mm.
markaan maqlay maxaakiim baa dhalatay mhm. Badama soo Bal booday haddaan nairobi ka soo duulno markaad dhaawacanta nairobi aaday nairobi aan ku noqda dee reerihiiba nairobi bay jiraa haa sagaashan iyo toddobaadii waan imid Ha.
dixdii waan dagaalanay nairobi aan ku noqda haddana halgan kalaad sagaashan iyo leedahay toddobaadii waan waan imid waan ku dhaawacmay haddaan nairobi aan ku noqda waa gartay marka marka haddana markii la yihi maxaakiimtii laba kun iyo afartii Mhm.
oo maxaakiimtii iyo kan la ragga xiriir baan Waa lahayn, soo ragga booday.
xar- waa soo booday waa gartay raggii waxay ka dagaalamayaan mooda mooda waa la jiraa xagga iyo magaranaysa iyo magaraysa iidaale waa la jiraa rag kalena oo shacali dheere iyo maga- muuse cabdi caraale iyo shacbaan cabdi cashuur iyo nil rag yidhaha waxay jiraan bandiiradli xaggaas maadaama loo socday oo gaalkacyo lagu markaas aa wajahay imaanaysidna maxkamadaha magaalada muqdisho ka talinaya maxkamaha ka talinaya meesha markaas waxaa weeye tanfiidkii iyo wixii iyo nidaamkii Waa shaqada iyo- waa socotaa.
waa- waa socotaa marka furimaha gurigii- dagaalkaa la aaday Aalaa, bal- baa lagu kala maqanya markaas anu bishii to- oktoobar baan imid Ee, bishii ee, macnaha laba kun iyo lix- oktoobar labada kun iyo lixdii laba kun iyo lixdii waa markaa dagaalkii Laba- weynaa laba laba bilooda bilooda ka hadhay maxkamadaha laba bilood u dhiman laba bilooda u dhiman marka waxaan dabca inaan mooda mooda aan aado rag aan ku ogaa waxaa layihi marka reerkii gaalkacyuu kasoo jeedaay xaggaan loo socdaay reerkaagii aad xaggaas haa nin walba dadkiisa dhinac ugu Ah, badan yihiin marka aa loo xabaan diraa cabdi cashuur nin la yirahdaa laygu xoojiyey Mhm.
halkaasaan aadanay Mhm.
mana ahayn ictisaamna markaasna dee waaba naga joojiyeen ayagu markaas anigu ictisaam inta kusoo kala harteen mujaahid iska shaq- markay tee qoryihii naga xabaaleen Mhm.
sagaashan iyo sideedii markii ceel waaq la kala diray Mhm.
sagaashan iyo sagaal laba kun laba kun iyo kow laba kun iyo labo laba kun iyo saddex laba kun iyo af markaas oo dhan anagu dee dacwadayda iska wadanaa mooyaane wax jihaad iyo wax sheeg sheegaya midna ma jiraan ilaa iyagaa wixii kala diray waxaan leenahay xagee bahashu bif ka oran doonta soo ma jeed halkaa markaa imidna waxaa la yiri een, amar waa amranta Mhm. bandiiradii aad aad bandiirale marka halkaas bandiirale baan saa ku tegay umana tegin ictisaam iyo maahane jihaadkan hadda socda Mhm.
wax ka xooji weeye ilaa jihaadina ictisaam aysan wadin waa loogyahay Haa.
laakiin iyagu markaas way is urursanayaan oo waxay leeyihiin een, annaga waa nala ka hoos baxay een, maxaakim baa kacday ictisaam haddaan nahay een, ma- waa miraheenii baa qolo kala qaadatay wax bay leeyihiin oo markaas ayaguna was uruurinayaanoo waxay rabaan inay nabadan xamar ka bandiirada dhacday tagaan.
iyo dowladan xamar ka ka hirgashay iyo ciidankan wadaadadu kacay oo furimaha buuxiyo iyagana aysan ka dhex muuqan Haa.
Aa culays ku haysa.
markaasay ciidamo urursanayaan haa way ii yeereen markaasaan waxaan ku yidhi anigu idiima socon Ah, anigu idiima socon maxaakimtaana soo aaday ilaa muta baashi baa maskaxdeena ka dhawaaqaysa markaasay ciidamo meel magaalada dhexdeeda xamar meesha gaadiidka inay taan u malaynayaan Mhm.
bay ciidamo ku dumayaan ictisaam ah idisaamku Mhm.
oo teknikay gadanayaan soo iyaga laba sagaashan iyo sagaalkii iyo labada kun soo dadkii soo go-aamiyey dagaal in la joojiyo dacwada bis loo bambaxa haddana muxuu ciidanka muxuu yahay midaani midaa kuwaani waa xinqooq baa layaa xinqooq waa gartay macnaha maadaama gaalkacyo in lagu sii wajahan yahay haa meeshiina magaraysa maxaakim ay tahay oo kula daaro oo macnaha ayagu iminkeed waxay soo celceliyaan mirahayagii mirahayagii baa la gurtay mirahayagii magaraysa war ictisaam iyo itixaad labadaba annaga ahayn haddaad hubkii naga dhigteen oo mar labaad hubkii naga dhigteen haddana markaasay bandiiraldi anagoo joognaba iyagoo technica wata yimaadeen waa garta ictisaam technical Ah, Mhm.
rag culimo waaweyn ay wataan waa garta yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdullaahi cali xaashi baa ka mid ah Mhm.
waxaa ka mid ahaa abu xasaan nin la yiraahdo oo waxa weeyaan raggii macnaha culummadaha ka mid ah waa garta Een, ee, sheekh jaamac cabdisalaan waa joogaa Mhm.
markaasaa waxaa la yidhi dagaalkaasaa laguma geli karee Mhm.
waxa weeyaan aan mi- halla midoobo biismi almaxaakim Mhm.
Ah, ninka wuxuu raba ha u qarsoonaada Mhm.
Ah, ayaga laftooda gaalkacyay ka soo gurbanayeen galdugobay ka yimaadeen gaalkacyay ka yimaadeen nimankaanay soo xoojiyeen Mhm.
markaasi waxay noqdeen kutlo dhan oo meel degan Mhm. oo ciidankooda iyo gaadiidkoodii Ah, qaarkood waxay leeyihin gaalkacyo haddii la galo annagaa meesha maamulayna annagaa saas wareer lamaba gaarin
waa garta lafta keliba saasay leeyihin waa garta marka annagana halkaas waxaa nooga timid kala jajab iyo macnaha dagaalkii lagu wada jiray inay qolo kasta xoogaa wax u guntan yihiin Mhm.
wuxuuna ereygan wuxuu ahaa biismi almaxaakim baa ku lagu lagu socdo marka waxay keentay waxa weye magaraysaa khilaaf yaro hoose oo aan la fahmayn oo daakhili ah Mhm.
oo qolo kasta inay magaraysaa suxul duumayso si fiican baa laysku baraarujiyey marka dambe waxaa leeyahay dagaalkan waa dagaal amxaaradii waatan gaalqacya soo maraysaa dagaalkan hal itijaaha buu leeyahay hal hogaan buu leeyahay hal buu leeyahay safka hala galo markaasaa la qaato dagaalka ma galeen marka iyo marka la xaakimtaas wata waa galeen Mhm.
dagaalkii waa galeen waa ku shahiideen waa ku dhaawacmeen Ah, hadde maxaaba laisku eedayaaba markii dambe dee annagii dhan baaba nala soo derderay haa anaga waxba laisku eedaya hadda yaaba yaaba jaga raadinaya wadankii dhammaaba magaranaysaa waxa weye Nin walba Amxaaro- niyadda ku dagaalamayo ku soo Ah, noqday.
ah, ni- amxaaro haraacinaysaa timid oo saa u haraacinaysa Mhm.
soo ma jeed Mhm.
marka sidaasay ahayd Mhm.
raggii qiyaadada ahayd meesha watana aad iyo aad meeshii rag badan baa ku shahiiday Mhm.
ilaahay subxaana wataala shahaadada ha aqbalo rag badan oo aan ku jiray oo rag badanna waa soo noqdeen oo ilaa iyo xamar ilaa iyo dhaawaca markaas dhaawaca anaa waday Mhm.
Een, baabuur t m ah sheekh jaamac cabdisalaan Mhm.
baa saaraa Mhm.
habeenkii markaanu xamar nimid baa waxaa la yidhi amxaaraa soo gelaysa Mhm.
waa markii shariif iyo ina ibraahim suude iyo iyaguna ay kismaayo ku tukanayaan oo ay soo caranayaan Mhm.
shariif baana hor ordaya ilaa isaguna qolo kale buu u shaqaynaya waa garta shiribtaana soo istaaga iyadoo saa loo walaasan yahay wa sama jeeda Mhm.
marka halkaas nin ka dagaalamay een, raggii halkaas nala ahaa cabdulaahi la yiraahdo ayaa diiday inuu ka soo tago dagaalkii wuxuu ku soo kaxaynay oo marka ceelbuur marina yiri waa laabanaya oo soo kaxaynay xamar waa soo kaxaynay baa halkaan ka dagaalamay keliga asagoo wixii dhaqaaqi maayo yiri Mhm. ninka cabdulaahi salaad cabdulaahi salaad baa leedaha Mhm. waa garta bandiiradii buu yiri ma ka tegayaan halkaan keligii baa fadhiisanahay waa garta markaasaa raggii makaraysa qiyaadada ahaa cali bashiir iyo cali dheere iyo raggii iyo muuse cabdi raggii waa lasoo berberiyey Mhm.
xamar baa la keenay oo wixii matigaa halkaan ku mid waa lasoo berberiyey haddana xamaraa lagu cel halkaan uu la rabay.
keen haa Mhm.
marka calaa kulli haal saasuu ahaa cabdulaahi salaad markii halkaan la tegey waxaan tegnay xagar dheer iyo Mhm.
anigoo ma aanan aadin meeshii aan ka imid iyo nairobi Mhm.
kamaandaan watay gaarisaan tegey gadaal baan u noqday ceel waaq baan tegey ceel waaqda kalaan kasoo gala laba kun iyo s- ee- ee toddobadii bishii labaad anuu xamar baan ku joognaa haa macnaha amxaaraa qabsatay muqdisho Mhm.
cadow baa kismaayo macnaa xamar qabsaday Mhm.
amxaaradii awowayaashii nooga sheekayn jirin baa xamar qabsaday Mhm.
macnaha ruuxa un waxaaba laga yaabaa inaad dhuuntaada xataa ka hadduu weydid jihaadka sii caynowey marka amay dhuuntaada xataa caliya ka weydid Mhm.
manaa waxaa sawirmaya soom annagiiyo gumaysi horle gallay Mhm.
marka gaarisaan maray halkaasaan maray habaas weyne ceelwaaqda kale ceelwaaqda kale aan soo maray ina taree baan soo raacay badaxaawo saas macnaa baar dheere xamar bishii labaad dagaaladii aan bilaaban anuu xamar baan joogaanoo keligeeya Mhm. waa garta qisada la yaab kale waxaa ka mid ahay Mhm.
dagaalkii xamar markuu bilaabanayey raggii habeenkaa shiray waxay yidhahdeen ninkii shahiida magtiisa waa la bixinaya amxaarada iyo taangiyada iyo tawyada iyo say baabuurta uga laalaadaan magaraysa uuraalka iyo waxa iyo raggiyo tegey Mhm.
iyo rag yaroo isku soo haray iyo dagaalkii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay jidka dheer oo warshadaha Mhm.
buu ka dhacaa Mhm.
raggii hameenkaa jooga waxay yidhahdeen ninkii shahiida xataa magtiisa waa la bixinaya macnaha ruucbi iyo argaguxu meeshuu gaaray waa garta
dagaalkii ugu horreeyey buu ahaa Mhm.
halkaasaa min jadiid Mhm.
ay bahashii haddana ka bilaabatay Mhm.
iyo bombatuur waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah xamar wax jooga ma leh Mhm.
Eh, meesha telenet meel la yidhaha telenet baa cambuuro laga cunaa raggu aeroboorkay ka soo dagaalamayaan halkaasay soo lugaynayaan hubka waxay dhiganayaan bakaaraha afar saac oo haynay soo daadanayaan baabuur socotaa ma jiro jidkan ma garanaysaayo wadnaha la yiraahdo cabdulaahi yuusuf iyo kuwii gurubka uu xiran yahay kan jidkan macnaha soddonka hotel salaama ama xaaray taangeeda uu xiran yahay luqyadaa laga dusayaa ciise cabdi baa la seexanayaa iyo kor iyo tiida halkaasaa lagu lagu aadaya berrina habeen dambena qoryaha loo soo noqonay cambuuladaas haweenka ay kariyaan baa dadka nool u ah meel kaleoo makhaayada ka furan tahay waa laba kun iyo toddobadii waa bahashi dagaalkii afarta bilood aad maqashay sagaalka beri aad maqashay iyo wey adka majaasirtii cadowga uu ka geystay magaalada muqdisho ee xabashida dhammaan goobjooga usoo eg meesha xamar baaba joognaaye inkastoo de mogtahay idaacadaha iyo wariyayaasha iyo baa waxaas oo dhan haddii aad u baahinaya laakiin annagu meeshaan joognaaba labada sano etoobiyaanka ay joogeen muqdisho waxyaabaha aad leedahay xusuustaada kama go-ayaan oo aad soo xasuusin kartid maxaa kamid a walahi nabisalo aad bay u badan yihiin waxaan mogtahay wax hadda markii aad xoogaay daakirada dib u celisid adaaba ma garanaysaa iska muraaqoodahay macnaha suuqaan loo abeey waxyaabaha mandarka igu layaabka badnay waxaa ka mid ah habeenkii hoobiyaa bilowday goor ishaha macnaha iyo meelahaas hadda ma xasuusta ah baf baf baf wallaahi inaan been sheegeyn dad ba ku dhacay masaakiina gaari gacan baan soo saaray jidkan wadnaha oo hormuud iyo ay degan yihiin cabdulaahi subiyaa ku jira jidka soddonkana ayaga amxaaradaa ku jirta ilaa iyo shan saac lix saac toddoba saac habeenimo ninkaas dhaawacaas saaran gaari gacanka bakaaraan kula wareegeyna meel laga daaweeye male jid la marinayo male idinkuna bal markiina wada xagee furan farmashi meel furan male jidkee furan meel furan male ninkaas baabuurku ku dhex meydaya waa la wadaya waa dambe oo dee iscaaf uu yimid oo xagga ka waagaas butanaba waa waa la kala tegey waxaas bakaaraha ku dhaawacma halkaas ku nafbaxaya jidkaana waa ka xiranyahay jidkaana waa ka xiranyahay waxaa kaloo kamid ahayd habeenkii dadka markay seexdaan subax in lagu soo kaca askartiioo iridaada taagan meel walba taagan oo qofka meel ka meel ka baxa usa jirin waxyaabaha la yaabkani markii dambe oo xoogaa dadka ay dhiiradeen markay soo fuulayaan sayidka baa gufaacada dadka kugu imaanaya markaas mogtahay dadkii baa dhiiraday mar dadkii ordaya xagee waa sayidkii soo fuulhayaan dadkii isa soo riixihayay baa talanet kugu imaanaya markaas xabadda la qaadanaya markaa dadkii baa riixaya laakiin habeenadii hore ili kuba taagan yahay dhaqaaq ma jiro ganacsi subax ma loo bixi karo haa ma jirto waxaan garanayaa bishii labaad qiyaastii dagaal markuu dhacayay macnaha ninka la yiraahdo aadan ookiyaale uu la aadayo baabuurka xeradii weyneed ee balcad ka sukaysay ee amxaaradu ay ku jireen amxaaradu ilinkay farfadhida ah kelmad baan damcay inaan masaajidkii dabaqeynka ka jeediyo xaqiiqatan waan la yaabaa dadkii waxaan leenahay fadhiya fadhiya fadhiya balaaya ma jirto badhi fadhiya ilaahay balaayana gaarsiin mayo fadhiya kan macnaha qof dhowr qofoo soo tukaday ninba inuu meel ka baxuu rabaa dadkuna waxay leeyihiin ninkan jihaad buu ka hadlayaa hadhowto meesha waa la isku soo galhaya marka marna amxaaradii marna aday ku beegsanaysaa marna kelimaadkaanay beegsanaysaa marka dadkii ma garanaysaa siday rucubiga dadku ay qabaan xasuuqi alhidaayo kale xusuusta dadka xasuuqi alhidaayo isagu dee waa mar la dhiiraday oo la dagaalamayo oo meel kasta laga dagaalamayo oo dadkii isku baxay oo laakiin asaga laftigiisu wuxuu ahaa waxa weeyaan mandar aad iyo aad macnaha waxaana yeeraya ilaahay shahaadadooda ha aqbalee laakiin inay is yiraahdeen idinku waad ka duwan tihiin dadkan cadowguna masjidku la dagaalamaya waa meesha ay ka soo daahirayso marka inaan kitaabkan uusan soconaynin biduuni oo seef oo ilaalisadaan macnaha wax hadday maanta dadku ay waxwad garanayaan war nin aan qori wadan oo biskoolad wadan oo bumba wadan oo masaajid ku jira limaadaa loo dilaya waxaa loo dilayaa kownuhu musliman dadku haddii hadda intaa fahmi lahaayeen maanta dadka wax badan baa ka dhaadhici lah laakiin ruuxu maba fahamsanaba islaamnimadiisa iyo towxiidka iyo iimaanka in lagu haysta maba fahamsanaba war waxaa loo dagaalamaya dadkan oo dadkan ay u soo duulayaan oo intaasoo dhaqaalaha iyo ikhtisaadkan iyo intaasoo asom iyo unisom iyo hebelsom iyo magaraysa iyo unitaf iyo loo waxaynayaa adigu inaad tahay ruux muslima oo iyo inaad doonaysa inaad xoriyo ku noolaato kitaabkiina isku xukunto baa la diidaya dadka intaasa ka dhaadhicila
aad iyo aad waana sababka keentay inay in badan guryahooda loogu tago lagu xasuuqo adhinto u yidhahda anagu maxaa dhinnay hadda kii golweyn waad arkaysa beeraleydii baa lasoo aruuriyey waxa weye miinaa lagu fariisiyey markaasaa lagu qarxiyey waxaa raggan waxaa ka dhadhansan inay yihiin dadkan iyo kuwa la dagaalama isku mid inay yihiin yoweri museveni wuxuu leeyahay yes gaalaan nahay buu leeyahay laakiin awalaan buu leeyahay waa dhulkayagii buu leeyahay dadkani diin iyo islaam inay aradan ka zuuriyaan bay rabaan aad iyo aad jasaak allahu khayran waxaan marka soo gaarnay etoobiyaankii marxaladooda haddaan ka gudubno ictisaam oo aad iisoo sheegtay inay cabdibilayaal wateen markii muqdisho shareecada lagu maamulayey inay dhinacooda iska soo maqiiqeen oo cabdibilayaal soo qaateen wixii markaas ka dambeeyey haddana marxalad kale oo etoobiyaanka markii uu baxay ah aad waxay ugu ololeeyeen oo juhdi xooggan ay geliyeen dooda iyo ay galeen in hubka la dhigo loona hogaansamo dowladdii cabdulaahi yuusuf bedeshay bal marxaladaas nooga sheekay marxaladan marxalad rasmi ah oo dadku wada ogyahay bay ahaayeen midda ay bandiiradii hubka iyo u soo waxaysteenna meesha tan maxaakiim baa socota idinka booskiinnii iyo dadaaladiinnii hore waa la ilqeeyey meeshii haddii mansab iyo maamul ka imaanayo ee kula daarta bay ahayd haddii dadkii la imtixaamay oo wadaadadii iyo maxaakimtii dib loo soo celiyana nin kasta wuxuu leeyahay dabadayka banaanka anigu kuma jiro haddii wadaadadii is abaabuleen oo ayagii wax iska dhicin bilowdeenna ayagii laftigoodiibaaba colaadii iyo ma garanaysaa dhinacooda kala soo jeestay waxyaabahaas waxyaabaha keenayana waxa weeyaan markuu camalku uusan ikhlaas usan ahayn biri ninku hadduu yirahdo niyow anigu mana dagaalamayo ilaahayna waa waa caabudahaya laakiin danahaygan anigu raacanaya ninkaas nin dheh ninkii isagu yiraahdo anigu waa la dagaalamayaa oo manhajkan islaamka maba ogoli sida murtasaqadan iyo gaaladan iyo murtadiintan isbahaysatay oo shareecada islaamka waxaan ahayn wata iyo koodisha banaana oole waa la dagaalamayaan asna waa nin wey nin warkiisa nin warcadiis ninkii yirahda jihaadka ilaahay baa nafteeda ka iibsanaya oo nafteedan gadanaya oo reeruhu hadda yacmaan oo baasaboorku ha jeexjeexmo oo aniga diyaaraddu hay duqayso oo awlaadda aan isweyno oo la arbagar waxaa sidaa u samaynaya licilaahi kalimatillahina nin dheh saddexdii nimaan midna ahayn dagaalkan rasmiga oo gaaladana ma u galahay ninkaa ducaynaya oo ilaah muslimiinta guuleena ma galahay ninkaa dagaalamayaana macnaa oo isagu naftiisa iibsanayna ma gelahayo danihiisana ma raacanaya waxaa soo baxaya marka nin murtasaq ah oo adiga laftigaagii kugu dabanaban soma jeeda oo leh saasay weeyaan xagga weeyaan waxaa hadda mogtahay cilaanaadka iyo hadda siraarka siraaha la sheegayo iyo boosaaso waxa ka dhacaya iyo sida gaarada loola shaqaynahayo iyo sida sirta loo siinahayo iyo sida magaranaysaa loo leeyahay waa sidan iyo sida loogu milmahayo iyo war nimankaa magaranaysaa sidee nimanka dadkan iyagahay macna diin islaam maamuli mahayaan shareeca islaam dadkan dadka ku dhaqi mahayaan haddaadan adigu aadan lahayn anigu diinta ilaahay waxa weye sida nebi maxamed sala alla ly slam dhoosha loogu jabshay baan ugu jabinaya oo u dagaalamaya oo fartiisa dhigtay oo kalean aniguna waxa weye jirkayga ka dhiigaynaya wahal anti ilaa isbacun dhamiiti uu nebigu leeyahay waxaana xaqiiqa faysal oo dadka caqligale kuu sheegaya maanta guryaha xamar laga dhisayo dhaadheer wallaahi suma wallaah biismi lmujaahidiin baa lagu dhisaya inaan la dhiseyn haddayna mujaahidiintu maanta aysan joogin haddaan kuusii bidhaamiyo adiga baqdinta adiga lagaa qabo baa maanta macnaha lacagaha loo kala xawilanayaa oo ay gabadha muslimadda oo xamar joogtaa jalbaabka ku wataa ogow maanta waxaana sheegaya arrintaas nin kasta oo indheergarada oo saaxiibo caqliya oo aan xoqdi iyo xasad uusan qalbigiisa ka buuxsamin baa sheegay maanta wiilasha yarka oo hawta ku jira haddaysan ahayn wallahan xamar aan lacag la kala xawiisheen oo aysan gabari jalbaabka ku xaragooteen bal hadda annagiioo dagaalamayna baa guryahoodii laftigoodii majarafo la gelinaya ka doodi mayaan ka hadli mayaan maxaa dhacay maleh bal adiga markii ay ku arkaan bayse soo taagahayaan laakiin ninkan muxuu wax ku xukumayaa shareeco ku xukumaya hantidii ma badbaadin dhiiggii ma badbaadin maalin kasta weligii rabajaajlaha baf mid kale baf guri ma badbaadin kuwii xataa qabuuraha ku jiray qabuuraha ku jiray oo dhintay qabuurihii baa lagala baxay ma badbaadin baddii iyo ma badbaadin dhulkii ma badbaadin haddana waxaas oo dhan inta la iska indha tiro baa waxaa la rabaa adiga laftigaagii in lagu dabagalo waxyaabaha la yaab kale ka mid ah sida dadka magtahay meel loogu wado yunaaduuna min makaanin baciid meel fog baa looga yeeraya calaa kulli xaal marka waxaan uga jeedaa hadalkaas dadkan iyaga ay wax kasta way og yihiin laakiin hawadooda iyo magadiin daradooda iyo macnaha irtisaaq iyo luqmatu caysh baa ummadda meeshaa dhigaysa haddii markii ruuxu markaysa uu ilaahay subxaanahu watacaala ka fogaaday ogow islow wanaag wanaag buu kuu dhiibaya sayi'ana sayi ay kuu dhiibaysa xadiidka waatu waa ruuxu hadduu dambaabo nukita fii qalbihi nuktatan sawdaa macnaha tuugada aad aragtay ir bada iyo waxbay ka bilaabanaysaa ilaa marka dambe bunuug waaweyn a u dhacaysa dunuubtu marka markii ay ka bilaabatay meelo yar yar ah waxay maraysaa marka dambe inaad tiraahdid abubakar iyo cumarba shaqadoodii baad haysaan waxay maraysaa marka dambe inaad tiraadid sida magaraysa maxamed idriis inuu yidhaahdo taariku salaadka u dagaalamaya dowladda ridada waa ahlu janno waa shahiid waxaad gaaraysaa marka dambe sida ari wajiisi kuwa la midkaa inaad tirahdid waxa weeyaan kuwa dagaalka ka cararaya waxa weeyaan waxa weye waa kafaro iyo waa gaalo hadda muuqaalkaas askarta murtadiinta ah oo maxamed idriisan kusoo xasuustay waxaa cajiib ah askariga hadduusan tukan waa shahiid markuu leeyahay askartii murtadiinta ahaa oo daroogeysnaa oo cabtooyda ahaa ayaa muuqaalkooda intay soo saartaan fatwo nadiif oo ay heleen
شوف هذا من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من من أوزارهم بل وحو فتوونيو تارك الصلاة مركي هرب قال أها من ترك الصلاة فقد كفر oo hadda calmaaniyo iyo shareeca la dirir iyo macnaha waxa weeyaan magarasa u dagaalamaya ayuu haddana wuxuu leeyahay adoo taariku salaada ayaad waxa weeyaan haddana janno gelaysa waxa weeyaan cali wajiis wuxuu leeyahay waxa weeyaan ruuxii dagaalka ka carara waa gaal ama waa ahlu naar gaalnimadii kale uu ku jiro diin la-aantan iyo shareecada islaamka lala dagaalamayo iyo wax wax lagu koo dishay binaar marka dadka waxaad is leedahay waa dad basiiradii aragtidii inta dhuntay ama xaaraan iyo wax lamida la isticmaalay xataa garaadkii iyo caqligii caadiga ahabaa dhumay markaasaad waxaa is leedahay ummadatan dadkan xagee baa loo wadaa oo ninku hadduu yirahdo anigu reerkayga iyo ciyaalkayga ilaahay baan ku caabudayaa fariidadaas ghaa'ibada oo jihaadka oo aan ka tegey ilaahay ma garanaysa mee waxa weye baan dambi dhaaf weydiisanayayo ilaahayna iguma cadaabo dambi dhaafaan weydiisanaya waa baab oo wadanihiisa qabsado laakiin waxa weye diin la dirir iyo diintii oo laga been sheegayo iyo iftiraa iyo magaraysa muwaxidiintii oo la rabo in la weero iyo tajasus iyo dabagal iyo ummadii oo la rabo in dadka macnaha mujaahidiintii lagu diro dadku waxa ay samaynayaan waxaynu aragnoo maqalay ninkii le macnaha anigu masaajidkan waana necbah dhawaaqiisaana u necbah waxna igama jiraan baa waxaa laleeyahay amiir baa tahay oo gaalkacyuu maamulaya oo saan buu yahay oo kii lahaa waxa weeyaan ma annagu kitaabkan iskuma dhaarinno cabdiweli cali gaas asagiibaa loo sacabinayaa kaasaa leeyahy cumar shaqadiisaad haysa waxyaabaha noocaas oo kalea marka laguma tasawuri karo dad fiyow lama oran karo ee waa dad macnaha as leedahay macnaha maskaxdiiba inta alla ka qaaday dad un meel kale un loo wado fiyoobi meeshaasi ma taalo marka taariikhda qori doonta ninkii gebyay muxuu yiri sayidkii iyo sida loo laayey iyo dadaalkiisii iyo wanaagiisii buu gabay ku soo qaatay ninka la yirahdo cabdulaahi suldaan timacade marka wuxuu yiri sayidkii taleex degey maalintay turanturaynaysay hadday taabacaan maalintaa tani ma joogteenba maalintii sayidka haddii loo hiilin lahaabe maanta gumaysi kuma aanaan jirnayn soma jeedid marka maanta macnaha ninka maanta aan jihaadka iyo khayraadka aan taageerayn oo aan safkiisa aan istaagayn oo maalin kalu ka shallaayi doonaa ruuxa maantaoo kale ayaa waxaa la rabaa dabkii baxaya dab inuu ku qabsado hadduusan camalka iyo jihaadka ilaahay dartii loo dagaalna uusan waxba uusan ku tarayn inuu yaa afkaygaan ka ceshanaya kam min alculamaai maanta soomaaliya caalamka ku nool oo adiga wax dhiba kuu geysan hadday rabaan xoogooda ha kaala maqnaadaan fatwadooda ha kaala maqnaadaan caqligooda ha kaala maqnaadaan istaraatiijiyadooda ha kaala maqnaadaan ducadooda ha kaala maqnaadaan laakiin adiga wax kuma dhibin laakiin wuxuu ka fiican yahay midkan asagu aan kaa harayn oo aan kula jihaadayn oo aan kuu ducaynayn oo adiga ku tajasusaya oo ummadda kugu diraya midkaana wuxuu yahay wax cirka laga soo tuuro inkaari ku dhacday ilaahayna subxaana wa tacaala ninka diintiisa la dirira ilahay meel xun buu ka saaraya aad iyo aad sheekh balle jazaaka allahu khayran waan soo gebagabeyneynaa culammadu waa xumaatul umma min daakhiliha mujaahidiintuna waa xumaatul umma min khaarijiha gudaha wilaayaadka ayaa joogtaan mujaahidiintu maxay xaqiijiyeen oo maanta wilaayaadka islaamiga lagu haystaa halyeeyada thuquurta ku jira ee jihaadka ku jira ee muraabidiinta ee dagaalamayana maanta maxaad u sheegi lahayd oo ah inay ku fara adeegaan taariikhdaas lasoo maray ee dheer adigoo wax ku dhisanaya bismillaah jasaaka allahu khayran mujaahidiintu waxay taxqiijiyeen faysalow sadar muuqdaa su-aalka dhan jihaadkaas hadda labaatan sano oo hadda u dambeeyey maxaakiimta markaan gadaal u noqono ayuu hadda maraya ku dhowaad toban gobol ayaa shareecada islaamka lagu maamulaya markaasay naftooda iyo cirdigooda iyo macnaa kitaabkooda iyo macnaa beerahooda iyo macnaa guryahooda iyo towxiidkooda iyo awlaadoodaba u dhaqan tahay oo ilaahay subxaanah wa tacaala ay ku caabudayaan tobanka gobol baa ilaahay subxaanah wa tacaala towxiidkiisu ka bacaya ashhadu an laa ilaaha ila allah masaajidada ku dhawaaqaya dal baa ilaahay wadaadada ku ilaaliyey mujaahidiinta oo dad baa ilaahay ku ilaaliyey oo dad baa ilaahay ku ilaaliyey oo dalba oo diin baa ilaahay ku ilaaliyey qof kasta oo maanta adna caqli oo lehna iyo basiirana wuu garanayaa haddaan meel kale aan looga yeerin intaa waxaa sii dheer waa dadkaas raba maanta naftooda haddana ilaahay inay ka iibsadaan arrintaas amniga iyo istiqraarka ilaahay baa keenay laakiin kuma imaan kuma imaan barya kuma imaan waxay ku timid dad ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga dhuuntooda fariistay bay ku timid doonayana janno ilaahay subxaanahu wa tacaala inay helaan ma jeeda waa midda keentay tuulada yartaa oo ogunjiya maanta caasimadii muqdisho oo dhan inay imaanayso una soo xogun tegayso ayadoo oranaysa kitaabka ilaah lagu kala saaro hadda anaa ka imid markaan soo maraan soo maray weliba muuse cabdicaraaliy ragga macnaa aan soo aragnay maxaa guryaha iyo naatixaatu sawa macnaa saxaab oo intaasoo dabaqa laysa saarsaaraya maxaa loo aadi waayey wasiirka gaashaandhigga dowladda hirdada hadda kor wuxuu ku tilmaamay in mashquulka meeshaas ka jira dadka usoo xukun doonanaya ka imaanaya muqdisho darteed maxkamadda banaadir wuxuu ku tilmaamay mid kamid ah madaaraadka ugu mashquulka badan ee ku yaala yurub allahu akbar walfadlu calaa maa shahida bihi lacdaa nin kale mataaraadka ugunji ku tilmaamay ugunji waa magaalo yar weliba geesaha webiyaal baa ka xigo xataa uma fido ayadaa marka waxa weye dhowrkii milyan oo xamar deganaa u soo xugun doonanayaan waxay ugu soo xugun doonanayaan waa shucladaas kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo meeshaa ka bidhaamay qof kasta inuu xaqa oo ku leeyahay uu ku raadsado nimana murtadiino xitaa waxaa jira dhahay xaq baana laga haystaa haddaan iyaga la dagaalami lahayn waa u tagi lahayn waa in dhacdaa ka mid ah haddaan anigu meeshaas aan ayaga ka baqayn cadaalad baan u doonan lahaa bili waxaa ka mid ah faysal waxyaabaha qosol kale oo madaxigaadka ah baabuurku markuu afgooya marayo kuwa meesha taagan oo murtasaqada ah oo carituurka ah markay nuuhada arkaan socod socod leeyihin waa cadaaladii weye cadaalada weeye ereygaas isticmaalaan cadaalada weeye socod socod cadaalada weye cadaalada weeye saas waa ereyga isticmaalaan waay war baabuurta cadaalada weeye gudba gudba cadaaladii weye cadaaladii weye marka wax laga weydiin mayo murtazaq macnaha xoola soo qaato sida gurguurta iyo kuwa la midka ah iyo macnaa culamaa usuu wax laga weydiin mayo askarigii taagnaaba wuxuu leeyahy cadaaladii weeye hore u gudba oo soo dhoweynaya oo soo magaraysa oranaya socda yaqiinay haystaan wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulman wacluwa marka dadkan iyagaahay macnaha mujaahidiintahay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ay joogaanna ummaddii way ku badbaadiyeen inta ay joogaanna dal iyo dad iyo dadba waa ku badbaadeen waxna waa lagu bartay waana lagu tarmay inta ka maqanna waa intay rabaan inay u socdaan nuurkan ay hayaanna gaarsiiyaan laakiin ninka asagu maanta meesha ku dhex jira oo maanta ragga mujaahidiinta la dagaalamaya muxuu xaqiijiyey shareecadii miyuu dadku xukumay ma dad buu xaq u soo dhiciyey ma qabuurihii lafaha ku jiruu badbaadiyey ma gabdhaha lagu garcinayo xalanu wax u qabtay ma garanaysa muxuu soo kordhiyey ninka asagu ama amuu caqli baan leeyahay ama jaamacadda b h d holder baan wataa ama shiikh baaba lahayo culumta waxaan ka aqaanaa maxaad ummaddii injaazaada ku soo kordhisay soo ma jeeda ummaddan meeshaan degan dalkaana dal laga ilaalinaya intii hartay waa kuwa kan badaha kala goosanay waa kuwa kan batroolka kala goosanaya iyo badihii waa kuwa kale dekadihii bixinaya waa kuwa kan ayagu hadda magaranaysa wax alla xoogaaga yarkaa iyo ciiddii iyo dhagaxaantii hadda la guranaya maxay uga dhici laayihiin ayagaa meesha joogee kuwase u socda inay ka dhiciyaan oo dalka badbaadiyaan maxay laf dhuungasha ugu yihiin waxyaabaha in laisweydiiyar waxaan oran lahaa marka mujaahidiinta waxaan oran lahaa ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo waxaad laf dhuungashay ku noqoteen ummaddaas aad maacda dheeraadka u socotoo tirada badan oo qof kasta uu wax rabo oo qof gaalna uu rabo wadanka inuu boobo gaal uu e kana rabo inuu hunguri ku raadsado mujaahidiinta layntooda ayaad labadoodaba waxaad way hungurigoodii jaf ka dhigteen oo aad dhuunta u fadhiisateen waxaad xaqiijiseen waa wilaayaadka iyo maanta nuurka ka baxaya inaad sarsar u tihiin iyo difaac ayaad xaqiijiseen oo man yatlib alxasanaa lam yaqlib ilmehru iyo ninkii shaacirka ninkii gabar qurxoon raadinaya meherku dhib ku noqon maayo magarata maadaama janno ilaahay subxaana wa tacaala aad u socotaan oo aad macnaa ilaahay idiin ballan qaaday inaynan wahankan iyo adduunyadatan iyo maladaadkeeda iyo warkeeda iyo wadaad xume iyo midna inaan dhag u dhigin idinkoo raadinaya waxaa wanaagsanoo ilaahay agtiisa yaalla ayaa isharaf iyo wanaag idinkugu filan waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala magaciina iyo macna maamuuskiina ilahay ha weynayo kuwan kale soomaalidana waxaan leeyahay maalin baa axmed gurey lala dagaalamayey axmed gurey kuwii la dagaalamayey oo celinayey oo amxaarada la socday magaraysaa meel laguma sheego laakiin axmed gurey maanta taalla taallaa uga dhisan soomaaliya iyo sayidka kuwii ka soo horjeeday maye ayagu ciidamaday wateen iyo xagee lagu sheegay meel ma loo dhisa sayidka maanta maamuus baa u yaala waxaadnad ogaataan xasan barsane waa la mid sheekh bashiir waa la mid mujaahidiintuna maalintoodan idinkuna taallada u taagi doontaan amaa maanta miya isakaya xaga xagta oo isakaya canjarafeeya oo kelimadaad rabti sheeg oo waxaweyaan iska sacabi wax cid kula doodaysaa ma jiraan taariikhda qori doonta insha allah jazaak allahu khayr aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed daahir sheekh balli oo xalaqadan bodkastiga andalus marti ku ahaa dhegeystayaal xalqadanna intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن